dalka kenya waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dowladaha dhaca mandiqada bariga afrika islamarkaana ay aadka ugu faafsan yihiin shirkadaha amniga ka howlgala ee gaarka loo leeyahay shirkadahan ayaana noqday kuwa qayb aanan qaybsamin ka ah fagaaraha amni ee dalka kenya albaabada goobaha ganacsiga kuwa dalxiiska iyo kuwo kale oo la deegaansado ayaana waxaa hortaagan xubno ilaalo ka ah oo waardiyo weliba ay garabkiisa ku shaabadaysan tahay astaan gaar ah oo muujinaysa shirkadda amni ee uu taabacsan yahay tani ayaana keenaysa sida xawliga ah ee ay shirkadahani oo la wareegayaan qitaaca amniga ee guud ahaan dalka saddexdii sano ee lasoo dhaafay ayayna shirkadahan amni ee gaarka loo leeyahay si zaa'id ah oogu faafeen dalka kenya ka hor sanadkii labada kun labaiy labaatanka shirkadaha amni ee gaarka loo leeyahay ee ka dhaqdhaqaaqa kenya waxa ay ahaayeen shan boqol oo shirkadood sanadkan labada kun shan iyo labaatankana waxa ay marayaan laba kun oo shirkadood oo si gaar ah loo leeyahay amnigana ka howlgala sidaba uu tilmaamayo tirakoob rasmi ah oo ay samaysay bilowgii sanadkan xukuumadda nairobi isla tirakoobkan oo lagu sheegay wadarta guud ee xubnaha ka howlgala shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya ammaanka ayaa lagu sheegay in ay dadka ka shaqeeya shirkadahani gaarayaan siddeed boqol oo kun oo qof oo iskugu jira rag iyo dumar tirakoobka ayaana tilmaamaya in tirada dumarka ee ka shaqeeya majaalkan ay aad u korortay marka loo fiiriyo sannadihii hore warbixin uu baahiyey mowqica baysaasa ee kenyaanka ah dabayaaqadii sannadkii labada kun afar iyo labaatanka islamarkaana uu kaga faalloonayey shirkadaha amni ee ka howlgala dalka kenya ayuu ku soo bandhigay qaar ka mid ah shirkadaha hoggaanka u hayo majaalkan kuwa ugu magaca weyn iyo shirkadaha ay ka diiwaan gashan yihiin calooshood ushaqaystayaasha ugu badan ee ay ku xamaashaan shirkadahan shirkadda amni ee lagu magacaaba gard world security oo la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii islamarkaana ay ka shaqeeyaan saddex iyo toban kun oo shaqaale si gooni ahna ooga howlgala xarunta shirkadda toyota ee gawaarida samaysa iyo safaaradda ingiriiska ee magaalada caasimadda ah ee nairobi ayuu mowqica baysaasa dhigayaa halka ugu horraysa liiska ku aadan shirkadaha ammaanka ee saamaynta xooggan ku sii yeelanaya nabadgelyada iyo nabdoonaanta kenyaatiga shirkadda s d a oo iyadana hana qaaday horaantii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayaa ku jirta kaalinta labaad ee shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay kuwooda ugu ballaaran in ka badan labaatan kun oo murtasaqa ka shaqaysa ammaanka ah ayaana u diiwaan gashan shirkaddan kuwaasi oo ka howlgala dalalka kenya tanzaniya iyo uganda waxa ayna si gaar ah oo la tacaamushaa shirkadda bangiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaalla saddexda dal ee aan soo sheegnay sidoo kale shirkadda jifo s oo iyadana shirkad ammaan oo caalami ah asalkeedana ku aasaasantay dalka denmark ayaa iyadana ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya ammaanka ee ku xoogan gudaha kenya in ka badan toban kun oo shaqaalaha shirkaddan ah ayaana ku faafsan magaalooyinka muhiimka ah ee dalka kenya shirkadda walis fago oo tan iyo sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ka shaqaysa gudaha dalka kenya ayna ka howlgalaan in ka badan afar kun oo ciidamo calooshood ushaqaystayaal ah si gaar ahna xubnaheeda ay u ilaaliyaan bangiyada iyo hay-adaha dhaqaale ee dalka kenya ayay warbixinta uu baahiyey mowqica baysaasa waxa ay ku tirinaysaa mid ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah majaalkan iyadoo ay shirkadahan iyo kuwo kale oo lagu sii daray iyo ciidanka kenyaba ay ka howlgalaan amniga dalka haddana dalka kenya waxa uu ka mid yahay sida ay tilmaamayaan taqaariirta ay samaynayaan mawaaqicda iyo macaahidda kenyaatiga ah dalalka aan ammaankooda la isku halleen karin ee dhaca mandiqada bariga afrika falalka amni xumo sida dilka weliba dilalka aadka u foosha xun dhaca dadka iyo xarumahooda ganacsiga iyo kufsiga ayaana ka mid ah dhacdooyinka ku soo laalaabto kenya ee ay had iyo goor tabiso warbaahinta tani ayaana furayso weydiimo mug leh oo ay ugu horrayso su'aasha ah maxay shirkadaha ammaanka ee tirada badan ee gaarka loo leeyahay ka qabtaan gudaha kenya saameyn intee laeg ayayna ku leeyihiin qalqalka amni ee ka jira dalkaas khubaro ka faallooda ammaanka kana soo jeeda dalka kenya ayaa qaba in shirkadahan ay qudhooda qayb ka yihiin xasilooni darrada iyo amni xumada ka jirta dalkooda weliba ay mararka qaar xubnaha calooshood ushaqaystayaasha ah ee shirkadahani qayb ka yihiin ama hubkooda lagu geysto amaba ay fududeeyaan qaar ka mid ah falaaldembiyeedyada ka dhaca dalka ra'yigan mid cagsi ku ah oo tilmaamaya in ay shirkadahan wax badan ku soo biiriyeen ammaanka dalka isagana waxaa qabo qaar kale oo ka mid ah khubarada ammaanka ee kenyaatiga ah dowladda kenya ayaa qudheeda kaalmaysato shirkadahan sidaba ay tilmaamayso warbixin ay daabacday aljaziira sababa ku aadan ciidamada booliska oo ku yar xukuumadda nairobi tirada askarta booliska ah ee hadda u diiwaan gashan dowladda kenya ayaana lagu qiyaasaa boqol kun oo askari waana tiro yar marka loo fiiriyo halbeegga ay dowladaha ku qortaan ciidamada ammaanka oo ah afar boqol iyo kontonkii qofba in uu ku aado hal askari oo boolis ah tirada dadka kenyaatiga ah ayaana lagu sheegaa konton iyo shan milyan oo qof waxyaabaha ay dowladda kenya iyo shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay ay iska kaashadaan waxaa ka mid ah isweedaarsiga xogaha tababarrada ilaalinta waddooyinka sugidda amniga ee goobaha muhiimka ah iyo iskaashiga marka ay soo dariyaan xaaladaha degdega ah marka la isdultaaga waxyaabaha qulqulatooyinka amni iyo falaldembiyeedyada ku badinaya kenya waa nisbada dhalinta shaqola'aanta ah oo aad ugu badan dalkan tirakoobyadii ugu dambeeyey ee arrintan ku aadan islamarkaana lagu sameeyey dalka kenya ayaana tilmaamaya in shaqola'aanta ay wajahayaan dhalinta kenyaatiga ah ay gaartay boqolkiiba siddeed oo macnaheedu yahay in boqolkii qof ee kenyaati ahba ay siddeed ka mid ah baagamuunda yihiin arrintan ayaana sida ay tilmaamayaan dhinacyada xog ogaalka ah waxaa ka dhashay in mukhaadaraadka iyo qaadashadooda ay ku dhex baahisay dhalinta kenyaatiga ah ee shaqola'aanta ah kadibna ay door bidayaan in ay ku biiraan kooxaha fallaagada ah ee geysta falaldembiyeedyada islamarkaana uu caanka ku yahay dalka kenya gaar ahaan magaaladiisa caasimadda ah ee nairobi daraasad uu sameeyey markaska center of crimes ee kenyaatiga ah ayaa tibaaxaysa in dalka kenya uu leeyahay sooyaal dheer oo ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay samaynayaan kooxaha dembiilayaasha ah falalkoodana ay dalka kenya ka dhigeen mid ka mid ah dalalka ugu halista badan ee qaaradda afrika kooxahan ayaana fuliya howlgallo qorshaysan oo mararka qaar daaran abcaad siyaasadeed kuwa qowmiyadeed iyo kuwa iska horleexineed intaba daraasadda ayaa sidoo kale tilmaamaysa in markii ugu dambeysay ee la tirakooba kooxaha dembiilayaasha ah ee qalqalgelinaya amniga kenya ay ahaayeen afartan iyo lix kooxood oo kala madax bannaan islamarkaasina ka shaqeeya baahinta daroogada tahriibinta dadka handadaadda dadka magaca leh iyo afduub ka dhan ah bulshada si ay madax furasho oga qaataan shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha kenya ayayna daraasadda uu baahiyey markaska center of crimes ku eedeynaysaa in ay qayb ka yihiin sugnaan la'aanta amni ee ka jirta gudaha dalka xubnaha shirkadda ayayna ku tilmaamaysaa kuwa u sacyanaya ahdaaf dhaqaale oo keliya mararka qaarna la arko in la laaluusho sidaasi darteedna ay qayb ooga noqdaan falal amni darro oo galaafta nolosha dad aanan waxba galabsan